khadar ayaan haddana kusoo dhaweynaynaa waa khadar cali oo isna kahad ka hadli doona su-aashii ahayd halka uu kaga jiro halganka xoreynta ogaadeen iyo hal- khadarow kusoo dhawow mar labaad okay waa mahadsan tahay n marka sidaan n soo sheegay intiini imaqlaysay n ani waxaan ka mid ahaa dhalinyartii ku dhalatay n gobolkan n ogaadeniya marka wax kusoo baratay mar laga qaxday way jirtay seventy sevenkii iyo anakooda yar yar oo dhabarkale nagu sidaa ka yaacnay qaxootiyadii soomaaliya galnay oo waddankaasina marti geliyey haddana dib ugu soo noqonay waddankii oo magaranaysa nin nin walba halkiisii baa huran markaan kusoo noqonayna deetana ay noqotay magaranaysa inaan wadankii aan kusoo noqonay dadkii wax la qaybsada isla idhaahno marka anigu qabiil ahaan waxaan ka soo jeedaa qolada reer galbeedka ah ciisaha la idhaahdo waxaan ka ahaa ceelayo ciise waxaan kasii ahaa yunis muuse kolley ninkii garanaya garanaya ama ninkii dhir dhaba tegay baa inuu bowsaday ama maqlay baa laga yaabaa marka annaga ogaadeen haddii qabiil la yidhaahdo iyo haddii waddan la yidhaahdo iyo haddii wax kale la yidhaahdaba wax faraq oo ay noo samaynaysaayeen ma jirto meeshii wax ka weyn baa inaga maqan oo xornimo ah marka haddii neef xoolaa intuu kaa hallaabo oo aad nin wada lahaydeen isagoo idinka maqan aad ku murantaan ma garanaysaa neefkaasi markaynu soo helno maxaynu u bixinaa kaan kani haynuu bixin iyo keer hanu bixin haddii la yidhahdo wax macnabo badan oo ay samaynaysaa ama buroon oo ay samaynaysaa ma jiro waxay noqonaysaa in waktiguna kaa lumo neefkiina uu sidaa weligiiba ku maqnaado dee markaa waraabo uu cuno kiibaa ma maanta markaa ina haysataa oo dadkii walaaliheen ahaaye meesha ku uunaa waa la qayqaybiyey markaasaa lagu odhanayaa adigoo yar oo xitaa aan indhuuba kuu dilaacinoo arday ahoo etoobiyaanimada iska aaminsan iyo inta lagu yimaado lagu odhanaya haddii nin dee wax firfiirinaya lagu arko adigu reerkeed ahayd halkeed ka soo jeeday halkeed ku dhalatay qolamaa tahay digray ka yimid dee maqale baa kuu sheegaya adigu ciddaa tahay iyo qolaad kasii tahay iyo ciddaas inaan ogaadeen ahayn iyo in magaranaysaa nimankani ay nabadiid yihiin iyo inaad adigu ka fiicanto etoobiyaan saafiyaa tahay iyo waxyaalahaasaa lagugu maaweelin marka ugu dambaysana isku meel baad ku dhimanaysaan annaga ogaadeen haddii la yidhaahdo dal baa naga dhexeeya diin baa naga dhexaysa dhaqan baa naga dhexeeya wax walbaa naga dhexeeya waxna kala qaybin kara oon dee cadowga ahayna ma jiro waxa aniga iisoo biira ee markaa dee fiican waa wax ogaadeen usoo biiray wax ogaadeen usoo biiray ee fiicanna markaynu qabiil ka hadalno waa wax aniga iisoo biiray waayo meel baanu ku wada noolahay mandaqad baanu adduunkan ka wada deganahay annagaa ishuran meel la kala tegayana ma laha marka haddaa taarikh yar idiin sheego waxaa dhacday labadii kun iyo lixdii anigoo ku shaqeeya hay-ad kamid ah hay-adaha gobolkaasi ka howlgala ayaa waxaa lanoo sheegay in aanaan ka bixi karin jigjiga wixii ka xiga bari anaanu kici karin diida dhagax buur iyo qabidaar iyo iyo dhulkaasoo dhan aanaan tegi karin dawladda amar bay soo saartaa ay leedahay ma garanaysaa dhulkaa lagama shaqayn karo marka markaan sii weydiinay waxaa lalagu dhulkaasi dee waa nabadiidkaa ka dhaqdhaqaaqa marka waa oon leftaa ka dhaqdhaqaaqada weeyaan oo si kale loo dhigay dadka dhulkaa joogaana oon leftay taageeraan marka waa shacbi weyne dhan oo la leeyahay cunaqabatayn ha la saaro waxaa taa ka kuu caddaynaysaa oo markhaati ka tahay in etoobiya aynay iyadu dadka dhulkan ku nool danka lahayn haddii maanta ay dhammaanayaan iyo hadday rogmanayaan iyadu danka ma laha balse baabaagay ka jeceshahay wax walba iyadu waxay danaynaysaa waxa weeye waa khayraadka dhulkaa ku jira iyo dhulkaa inay sheegato taas baa iyada ay danteedu tahay yoolkeedu yahay waxay u socotaana kaasu yahay dadkii haddii gacmaha ay isqabsadaan oo isfahmaan wixii bay iska dulqaadayaan taanay taasi odhan marka waxay noqonaysaa in afar iyo labaatanka saac lagu dhex jiro oo dadkii ma garanaysaa dee kolba sii loo bahdili karo loo bahdilo waxaa markaa qorshahoogu yahay iyak in dadka ninkii wax bartaa ama wax fahmayaa in la dilo in la bahdilo oo ku dabadhoonahoo iska daba socdo oo tuko baad baad ku qoyo intuu noqdo in waxa la yidhahdo iska qaato u noqdo oo haddii hooyadaa soo dileedha haye maantana aabbaha ku dar haye carruurtan halkan haye ku sidaasa inuu noqdo iyo inuu dhulka ka firxo ama inuu jaal ku jiro intaas wax ka dhexeeya ay doonaysaa ma jirto haddaad u fiirsata dadka maanta waxa maamulka lagu sheego ee meesha ka dhisan dadka hogaamada u ah ee xafiisyada u fadhiya ee dadka u taliya u arrimiya waa nin iyo ninkuu ka caqli yaraa weeyaan run baan idiin sheegayaa waa labadii kun iyo koob iyo tobankii baa anigu waddanka ka tegey waa xaqiiq ninkii joogaana wuu ogyahay xataa ka caqliga leh ee ku dhex jira shacabkun buu iska tumayaa mooyaane isaga laftiisu wuu isgaranayaa waxaan inaana saxayn inuu bahdilan yahay wuu is arkayaa fikirkiisa inaanu saxa ahayn wuu garanayaa marka maalin maalmaha ka mid ah ya ya meel ku dhow awaare dhulkaas diidaas ayaan biyo u dhaaminaynay markaasaan nagu yidhi biyi ma dhaamin kartaan adigu nimankii isku dhacdhacnay oo waa laysoo xidhay jeelkaa laygu soo xidhay marka adigu gacan baa waxoogaa nabar iga gaadhay meel baa iska fadhiistay keligay weligay layma xidhin ma garanay jeelka dadka ku jira nin baa yimidoo markaas yii waniyow maxaa kugu dhacay markaasaan ku waniyow mid askari aan isfeedhno saasaa lagu soo geliyey soo fadhiiso nala fadhiiso halkii baan kula fadhiistay markaasaan ku uri wani anuu ciisaan ahaya idinkiyaad ahaydeen intay is eegaan bay nimankii igu qosleen oo war annaga ana wartana iska fadhi bay igu yidhahdeen wayaan kuri injilna iska sheekaysanoo ana markaa nin iska hantaatacayo iska ciil hadlayaan waa markaa markaasaan kula aniyo wani waddankan dowladnisa ma jirto waddankan dhibkan waa sidan kaninkii kale nimankii markii dambe waxay noqdeen dhalinyar oo nala fiican mid baa markii dambe igu yidhi way gartay markaasigu waa ninkii haydaa u shaqaynayso ma tiid haa igu qosleen markaasu yidhi ma adigana ma soo xidheen haayo meeshii baa is waraysanay markaa wuxuu igu yidhi waxani waa wax waddanka ka jira annagana magacaa un baa lanoo haystaa de adigu ogaadeenba ma jiideen maxaa lagugu haystaa markaasaa kuli nio war taas maahan dadka dhan ee meesha lagu jira ninkii su-aal ka keena waxa dadka nimankana ay wataan baa ogaadeena waddankii magaciisuna waa ogaadeen ninkii su-aal ka keenaana waa ogaadeen bartida hadduu yahay hadduu amasku yahay ninkii su-aal ka keenaa iyaku shaabadaasay ku dhejinayaan waayo ma rabaan in dadkan khidadan ay dhigtaan ay ku fahmaan haddii aanu taarikhda dib ugu noqono kolley waa la yaqaanaa taarikhda anun xoolaha iyo waxaa dhigistay baan ahaa taarikhda intaan yaro bowsada haddaan ku noqdo nin wiil waa la odhan jiray daraad wiil waal baa jiri jiray jisigu joogi jiray oramaa isku soo bahaysatay markaasuu u yeedhay qabiiladii kale soomaalida oo dhan oo bartiro iyo afsame dadkii jiidaa deganaa oo dhan buu u yeedho waryaa soomaaliyaay buu yidhi sidii baa nimankii lagu jeliyey maanta markaa waxaan u sheegayaa cid kasta oo magaranaysaa magaca soomaali leh ama gobolkaa ha ka soo jeedo kuwa gobolkaa ka soo jeedo dabcan anigaaba matalayaba caawa keliyabaa meesha iska dhaxatay inta martiya loo yeedhay iyo kuwa jamhuuriyadda soomaaliya ka yimidayba in maanta halkii ay taagan tahay waryaha soomaaliya bay taagan tahay magacan iyo sheekadiisan iyo waxba yaan laga xanaaqin halkan inoo dhig weligeed bay ahaan jirtay inteenan mara inta maraykan joogtaana soomaalida kolley dee nin walba laba magac saddex magacabu iska leeyahay runtaa la isu sheegi mo magac loo yaqaano iyo ku waxuu ku hela iyo ku waxbaa iska jirjira marka magacan yaan waxba laga boodin ee haddow toole markaynu hashii soo helo dabeed aan isweydiina magaranaysaa magacii loo bixin lahaa haddaynu iyada ku daysananayna ahlan wasahlan haddaynu wax kale u bixinayna inaga noo taallaa laakiinkiise muhiimaddii waxa weeyaan meeshaasi dulmiga ka jira adduunku meelu ka jiro inay jirto aan u malayn maayo waan soo arkay waxbaan ku dhex bartay waan ku dhex dhaqmay macallinka xitaa jaamacadda kuu dhigaya siduu ardayga xabashigaa u eegaya katiriga u eegaya siduu inanka soomaaliga u eegaya isku mid maaha inanka soomaaliga magacuu doonaba ha wato ma kala yaqaano isagu laakiin waxun baa ka dhaadhacsan inay dadkan xabashiga goondar ku dhashayna wuxuu aaminsan yahay inuu jigjiyo isagu leeyahay jigjigu u shaqa imanaya oo uu kasoo camal raadsanaya inanka soomaaliga ee keliya tay isku daya inuu gobol uu magaranaysaa tigray ka taliyo ama xabashi ka taliyo oo u shaqa tagana weligii lama siiyo waxaa dhacday labadii kun iyo lixdii ayaa mid kamid a darawalin noo shaqaynaysay baa shaqo loo diray meel xagga axmaarta degaan meel baardaal laydhaa baa loo diray markaasaa layidhi maadaama ay tambaroori tahay shaqadaasi darawal cusub lama qaadanayo baladiinta waa loo soo diiyey ninkii waxaa lagu yidhi adeer darawaliin lagama waayin gobolkan axmaaradoo dhan dadka kuwa yaqaanaa baabuurta orod ka soco aduu soomaali baa ta halkaa ayuu ku noqo annagana haddaad jijiyay tagti saasay xafiisyada u hoganayaan secretary oo dhan waa xabashyad kaasheer oo dhan waa xabashi u tag waxaan hay-adaha samfalka lagu sheegay meesha wada jooga hadda dhammaantood u tagtid waxaad arki doontaa in xabashudu ay ku leeyihiin magaranaysaa boosas aan laga taaban karinba taasina waxay ka mid tahay gumaysiga meesha ka jira oo dadka maskaxda laga bahtilay oo magaranaysaa laga qaaday dadnimadii oo magaranaysaa qofkii aanu isku arkaynba inuu isagu go-aan qaadan karo aanu tushan karo marka maalintaasi xadhigga la exeya nimankaa alla kulmay baa aniga fikirka noocaan igu dhashay intii dambe oo dhan niyadda waan ka ahaa laakiin dhowaan baan magaranaysaa galay oo aan u dhaartay iyadoon cidna ay khasbin aniga magaranaysaa jacayl aan u qabo wadankii baan kasoo shakeeyey qabiildaar waan tegey dhagaxbur waan tegey goday waan tegey meela laiga sheekayn maayo dadkaasi dhibka ay ku jiraan ciddii ka saari lahaydna walaalayaal oo cid kale maaha meel kalena looga soo diri maayo waa intii magacaa sheeganaysay ee afkaa ku hadlaysay in weeyey marka waxba yaanan ku fogaanin aad baan ni salaamayaa marka waxaan odhan lahaa weliba dadku waxay u baahan yihiin wacyigelin badan soomaalidu waxay tidhahdaa war la helaabaa tala la helaa intan anigu maanta aan garanayo ama aan dhegeystay haddaan hore u dhegeysan lahaa ama u aqoon lahaa dad badan oo kale oo magaranaysaa fikirka noocaasa ila qaadan lahaa way jiraan wayna badan yihiin waxaanan ku talin lahaa magaranaysaa in lasii badiyo madalaha noocan oo kale ah ee laga hadlo in wadankii gudihiisii dadka jooga garanaysaa fikirkan oo kale lala sheergareeyo oo lala wadaago dadku dhammaantood way dhibaataysan yihiin qaarna xabaddaa ku dhacday qaarna gaajaa lagu laayay gobolkan aan kasoo jeeday shinyala la idhahdo dadka gaajaa lagu laayay ma shaqaysan karaan dadku baaxusiri bay ka shaqaysan jireen waxaa lagu yidhi waa kontrabaan waa laga xidhay ay abaar baa timid xooli yaraa bay ka laysay ceelal baa la qoday haddana waa la xidhay ceelashii miyaad aragtay adigu ceel intaasoo milyan inta lagu bixiyey haddana afka laga daboolay ninkaasi dagaalkii ugu dambeeyey weeye dagaalku xabaddo keliya ta maha yani marka dadka dhib badan baa ka taagan ilaahayna ha ka dulqaado waase iska soo dhawaatay oo iminka siday u muuqato waxaynu arkaynaa magaranaysaa baashii oo sii kala socota marka daadka halkaasi kasoo difaaci doonaa in laga tashado magaranaysaa la isweydiiyo oo la idhahdo magaranaysaa waxaa sidaynu uga tashanaa waa wax magaranaysaa macquul oo aad looga hadli karo oo ka muhiimsan xitaa magacan inaynu ka doonno iyo ogaadeen maynu idhahnaa iyo ogaadeen maynu ka duwaynaa ilay taasi an waxaan u arkaa wax yaroo basiida oon badnayn hawshay noo taalatay waxay tahay etoobiya kala dhaqaaqdee maxaa adigu meel kuu yaalla kii af soomaaliya ku hadlayay intaasaan kaga baxaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu